فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد الأعمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada caawa waa shanta bisha dulxaji sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu la qadaro barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah maxaynu ka ognahay taariikhda madow ee maxamed siciid xirsi morgan ee dhowaan ku dhintay kenya maxay ahayd kaalintii uu ku lahaa dagaaladiiyo shahaadaladarnimo ee qabqablayaashii dalka soo maray ku lug lahaayeen xasuuq caynkee ah ayuu ka geystay koonfurta soomaaliya maxay dhimashadiisa uga dhigan tahay dadka soomaaliyeed ma jiraan dagaal oogayaal isaga la mid ah oo hadda xil ka haya dowladda federaalka waraysi aynu la yeelanay mid ka mida culimmada soomaaliyeed oo xog ogaal u ah qayb ka mida dembiyadii xumaa ee uu ku kacay morgan ayaan caawa dha waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa dhismaha dabaq ka kooban siddeed biyaano oo maanta ay ku soo dumay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ka dhashay injineeradii dhisay iyo kuwooda ka badbaaday oo si dareen leh uga hadlay dhacdadan ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin in ka badan labaatan sanno qurba joog ahaa oo ka sheekeeyay dhibaatada taala halkaas kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay waayo arag shan iyo konton sanno jir ah oo yurub iyo afrika cagta soo mariyey aafo waxaan ahaynna aan kala soo kulmin oo soomaalida uga sheekaynaya ayaan caawa dha waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka koonfur galbeed oo xabsiga dhigay agaasimiyihii raadiyaha wallaweyn ee degmadaas caburin lagu hayo warbaahinta iyo sidoo kale bulshada wallaweyn qodobadaas wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan caawa waa habeenimo axad ah taariikhda ah dhanka miilaadiyada waa koob iyo soddonka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeyay caawa dhuux ah oo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka caawa waxay noo soo jeedinayaa cabdalla mukhtaar waad mahadsan tahay walaalka ku dhowaad labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo ka dhacay suudaan iyadoo milatariga dalkaas ay sheegteen inay la wareegeen goobo istaraatiiji ah oo cusub tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo xooggan oo ay maleeshiyaadka r s f ku qaadeen labo isbitaal iyo xaafado rayid ah oo ku yaala magaalada al cubeyda ee gobolka waqooyiga gordofaan sida ay sheegeen ilo ka tirsan milatariga suudaan weerarkan ayaa si gaar ah u beegsaday isbitaalka addamaan oo lagu duqeeyey diyaarad daroon ah waxaana halkaasi ku dhintay lix qof halka laba iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen maamulka isbitaalka oo xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay duqayntan ayaa sidoo kale sheegay in xaruntu ay qarka u saaran tahay inay shaqada joojiso dhinaca kale war ka soo baxay milatariga suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen deegaanka umsumaya oo u dhow magaalada al cubeyda halkaas oo maalmo ka hor ay sheegteen ciidamada r s f inay la wareegeen magaaladan al cubeydah ayaa muhiimad weyn ugu fadhisa dagaalada ka socda gobolka maadaama ay ku taallo waddo istaraatiiji ah oo isku xirta khartuum iyo gobolka daarfuur dagaalada ka socda dalka suudaan ayaa galay xaalad cakiran kadib markii la wiiqay awoodda maleeshiyaadka r s f kuwaasoo ay geysanayaan duqaymo wuxuushnimo ah oo aan kala soocayn xarumo dowladeed iyo kuwo rayid ah dabaylo xooggan iyo daadad ayaa ku dhuftay magaalada al iskandariya ee dalka masar sida ay ku waramayso warbaahinta dalka masar robab xooggan oo daadad iyo dabaylo watay ayaa ku dhuftay habeenkii xalay ilaa aroornimadii saaka magaalada al iskandariya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka masar islamarkaana ay ku taallo dekedda ugu weyn ee guud ahaan dalka wararka ayaa tilmaamaya in khasaarooyin xoogan oo isugu jira kuwa nafeed iyo kuwa hantiyeedba ay ka dhasheen daadadkan xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaana aroornimadii saaka ku waabariisatay roobab xoogan oo wata dabaylo kuwaasoo dhulka la galay dhismooyin badan oo magaalada ku yaalay sida uu warbaahinta u sheegay axmed khaalid oo ah guddoomiyaha magaalada al iskandariya laba qof ayaa ku dhimatay daadadkan waxa ayna burburiyeen ilaa afar guri oo ku yaalay xaafadaha magaalada daadadkan ayaana gooyey laba waddo oo ka mid ah waddooyinka halbowlaha ah ee ku tiirsanayd magaalada hay-adda bisha cas ee masar ayaa dhankeeda soo saartay digniino ku aadan sida looga gaashaaman karo intii tabar ah daadadkan iyo dabaylaha xooggan waxa ayna soo saartay qodobo dhowr ah oo ay dadka reer iskandariyah ugu baaqday in ay raacaan marka ay roobabka xooggan da-ayaan ugu dambeyntiina tobannaan qof oo reer khaza ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku shahiiday duqaymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen xeyndaabka khaza wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa ku waramaysa in ay tobannaan qof ku shahiideen deegaanada kala duwan ee dhaca qidaaca kuwaasi oo qaarkood ay diyaaradaha maamulka yahuuddu beegsadeen xilli ay ku wajahnaayeen koonfurta xeyndaabka si ay u gaaraan goobaha lagu qaybinayay gurmadka gudaha u soo galay jiidda khaza wasaaradda ayaa sidoo kale xaqiijisay in saacadihii lasoo dhaafay oo keliya ay qidaaca khaza ku shahiideen in ka badan lixdan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatan qof oo dad shacab ah sababo ku aadan duqaymaha laayaanka ah ay diyaaradaha maamulka yahuuddu ka wadaan xeyndaabka shan iyo labaatan guri oo ku yaala magaalada khaza ayayna maanta oo keliya burburiyeen diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah sidaba uu ku waramayo wariyaha lagu magacaabo mu'min asharaafi oo ka mid ah wariyaasha sida tooska ah uga soo warama jiida khaza
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhismo dabaq ah oo ka kooban siddeed biyaano ayaa maantay waxa uu ku soo dumay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay inta la xaqiijiyey saddex qof ayaa waxaay ku geeriyoodeen dhismahaasi maanta halkaasi ku soo dumay soddon kalena way ku dhaawacmeen dhismaha xilliga uu soo dumaya waxaa ku sugnaa tobanaan ruux waxaana suuragal ah in khasaaraha uu intaas ka badan yahay qaar ka mid ah injineeradii goobta ku sugnaa xilligii uu dhismaha dumaya ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen iyo dowladda federaalka oo xirtay qaar ka mid ah shaqaalihii ku sugnaa goobta koraa saarnaay iskaalada dhulka taalo dadka la bixinaa arkay waa soo degay duciska qayb gale aniga waa nacsanay mo anoo nacsana qof qaaday istaalkaa la orday oo cunugaa makaa qaankaa kale waa la dawo keeni inuu dhaawac yaa malina dhaawac meel meesha uu ku dhintay oo biraa gashay biraa dhinaca gashay dhinacna ala soo baxday oo dhintay mo habaa qaan meeshaa geeni adiga midkii meesha dhaqintaa geeni ninka walaalkiisna koomo ku jiro muxuu qaar badana muxuu ka jabay dad badana muxuu ka jaban laakiin dadaa hadda naga xiro oo macdala u xiriin nin aan shaq u lehen xiritaanka shaq u lehen shaqaalo oos ka wato macdala u xiriyaan dadka xeeran waxaa waaye koog waxaa waaye shaqaal gaab shaqaalo waa gaab shaqaalo shaqaalo anagoona soo wad meel oona keena waa ninka xeerna waa nin shaqaalo oo shaqaalo keena oo guri oo soo raadi waa ninkaas ifadhi uu kee jirmo maanta ciddaasaa dhacday ninkaasaasoo u xeeriyaan dadka waxaa injiirkan injiirkan wuu maqan yahay ninka guri iskalaana waa maqan yahay annaga shubleen iska nahay dad masaakiin oo shaqaysanayaan nahay dad oo subaxdii iska soo tabakalo oo ilaahay xaggiiskiisa tabakalo oo shub ka shaqeeyan nahay ha ahaatee iskaalooyin annaga aan fuulnay oo shub aan ka shaqaynayno birarkii si fiican looma xirin birarkiyaa si fiican loo xirin waxaa loo xiray si qaldana birarka loo xiray sideed biyaano waaye waxaa laga xiri kor iyo hoos dhexoo dhan kama xirinen dhexoo dhan lagama xirin habba laga xirine iskaaladii marka la fuulay waa noo nuucsatay marka mana dareemin waa nuucsatay dhexday ka siibantay dhexda markay ka siibantay dadkii koro ilaa iyo dadkii hooso aa isku soo kor daatay dhammaan halta ku soo kor daateen alxamdulilah dad waxaa jirta siddeedda biyaano kor sidii aaga soo fagteen oo birna ay soo taabanin oo dhulka ku dhacay oo ilaa iyo hadda koolma ku jiro maskaxda wax ay ka gaareen jirkooda wax ay gaareen dad waxaa jirto jaayga xabad xabad ooga dhacay oo ayagan ayagoo melersan ilaa iyo afar saac shan saac aan nuuxsanna iska jirto ha ahaato waxaa dhaawac naga noqday annaga afartan iyo shan qofood aan ahayn halaa iskaalada saarneed afartan iyo shan qofooday ahayd dhaawac waxaa naga noqotay soddon qofoodaa dhaawac naga noqotay soddon qofaa dhaawac noqotay oy toban iyo shan usii daran tahay saa'id ay tahay qaarkood waxaa waaye ee, wadnahaba ka tagsanba oo koolmay ku jiraan qaarkood waxaa waaye dhabarkay ka jajabeen sinahay ka jajabeen qaarkood lugahay ka jajabeen aadii sideed biyaan qofka soo faktay ee, kolaba sidaas noqonayo waa layska wada ogyahay kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah xoogsatadii ku howlanaa dhismaha dabaq ka kooban sideed biyaano oo maanta ay ku soo dumay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhowxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa maxaynu ka ognahay taariikhda madow ee maxamed siciid xirsi morgan kaasi oo dhowaan ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya kadib xanuuno uu muddooyinkii lasoo dhaafay la daalaadhacayey maxay ahayd kaalintii uu ku lahaa dagaaladii shahaada la diranimo ee lagu qaadayey dadka diinta islaamka ay ka muuqatay xasuuq caynkee ah ayuu sidoo kale ka geystay koonfurta soomaaliya maxayse dhimashadiisa uga dhigan tahay dadka soomaaliyeed mase jiraan qabqablayaal isaga la mid ah oo hadda xil ka haya dowladda federaalka su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaynu hordhignay sheikh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed asalaamu calaykum sheikh jaamac marka hore kusoo dhowo idaacad islaamiga alfurqaan baaraka allahu fiikum waa soo dhowaa insha allah hayaakum allah shakhsiyadda caadiga ah ee morgan ee dhowaan dhintay bal wax inooga tilmaam wixii aad ka garanayso bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd Eh, morgan caleyhi min allahi maa yastaxiq waxa uu ka mid yahay eh, bulshada ama dadka maanta eh, la oran karo waxaa loo marhaanti kacayaa ilaahay caradiisa subxaana wa tacaala maadaama uu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam antum shuhadaa ullahi fii ardihi waxaan u marhaanti kacaynaa inuu ahaa bulshada dadka rafaadiyey oo ahlu sharka inuu ahaa baan ugu marhaanti kacaynaa Eh, waxaa la ogyahay maxamed saciid morgan waxa uu soo caanbaxay markii maxamed siyaad barre uu u noqday eh, eh, istaafka u noqday oo istaafkiisa uu madax u ahaa morgannimadu amay tahay eh, shiishiyahan buu ahaa marka shiishna- shiishahankaas iyo nin ku fiican maaragta qurux badan oo oo maaragta markuu labisto dhalinyaro wuxuu ahaa qurux badan Eh, dibaddaas la aada maaragta madaxweynaha ayuu ahaa kadibna gabadhiisa ayuu ku daray madaxweynuhu sidii la ogyahay kadibna darajooyinka iyo xidigaha wuxuu ku qaatay si iska dhib yar taariikhdiisa waxaa ka mid ahayd dagaalkii ama inqilaabkii sideetamaadkii ee cira hogaaminayey dadkii fashiliyey buu ka mid ahaa maadaama uu odaga ay isu dhowaayeen isagaa fashiliyey baa la yidhaahdaa Een, kadib wuxuu ku soo caanbaxay oo kale gobollo dhan inuu ka talin jiray oo uu ka ahaa ma arkaysaa eh, gumarnatoora camal marka waxaa nin nifaaqa ku caanbaxay iyo khiyaanada aada khaa-in u abu ahaa dhinaca taariikhda madow ee aadka muslimka u ah waayihii dambe ee xasuuqa shacabka soomaaliyeed iyo maatada intaad ka ogtahay xaggee bay kasoo bilaabatay iyo maxaad inooga xusi kartaa baaraka allahu fiik Eh, aan ku horeeyo siday u kala horeysay taariikhdiisu marka uu bay ka ahaa meesha la yidhaahdo dhowsa mareeb waaliga ka ahaa wuxuu ku caanbaxay khiyaano iyo been iyo fujuur gabdhaha intuu tartansiiye qurux ku tartansiiye inta u qurxaha badan uu guriga ku xariisto uu yidhaahdo khamiista iyo waa soomaaliyaha generaalku khamiista iyo isniinta waa soomaa Eh, khamre iyo gabdhihii buuna barkan yahay nin sidaa u faajira oo khayr daran buu ahaa xasuuqa markii uu ku wareegay meesha la hargeysa haddana gobernatoraha ka noqday waxaa isagu khiyaanada iyo nifaaqa ayuu ku caanbaxay iyo isku dhufashada ummadda la isku dhufto markuu soo eh, dowladdii haddii ay dhacday waa kii dowladdii intay jirtana waa kii ahaa jananka gaashaandhigga militariga waa kii la ga- gaaray inuu noqdo taas wax saasa kama oran karo laakiin markii dambe oo hadda so- soddomaadkii dambe oo lagu jiray burburka wuxuu u badnaa inuu ka talinayay meesha la yidhaahdo kismaayo kismaayo marka waxa uu ka geystay wax laga sheekeyn kara ma aha isaga oo maaragtay eh, khiyaarnimo iyo odaynimo iyo mas-uul isku sheegaya waxa uu ahaa dadka dadka dhameeyey oo isku dhameeyey oo qabaaisha isku dhufan jiray oo shaydaanimada ka shaqayn jiray waxaa kaloo u lahaa taariikh kaloo mugdi ah markii uu laga qaxay meesha la yidhaahdo muqdisho oo cadiid iyo u s cdii ay dagaal meesha u tagtay oo wadaadadu ay yidhahdeen magaaladan difaacina dagaal baan la gelaynaa asaga iyo jenaraal xiir waxay ka shaqeeyeen inay fashiliyaan wadaadada waxay yidhaahdeen meeshan inay la difaaco ay magaalo noqoto oo wadaada ka taliyaan dan nooguma jirto aynu fashilino dadku ha qaxin dagaalkii oo lagu jiro ayay uga baxeen ciidanka waxay amreen in laga baxo wadaadadii waxay arkeen marka dhinacii bulshada ay ka dagaalamaysay janaanaladu hogaaminayaan oo u s c kaga timid bay arkeen sidiiba wadaadadii in badan meesha ay ku shahiideen marka weligiisba nin musiibo ka talisa oo musiibo ah oo wuxuu ahaa dhib badan buu ahaa bulshada dadka isku dhameeyey buu ka mid ahaa waaya dhimashada morgan maxay uga dhigan tahay dadkii maatada ahaa ee uu ku xasuuqayay gobolada koonfurta soomaaliya iyo si guud dadkii wadaadada ahaa ee diinta ee ka shaqaynayey ee uu dagaal dhanka shahaadaladirarka ah la galay dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay shar badan oo ilaahay subxaana watacaala ummaddu ay ka istiraexday oo dhaafay intaas uu soo talinayay ama uu bulshada ka dhex muuqday wax shar ka talisun buu ahaa musiibo ayuu ahaa muuse suudi iyo nin kale qaybdiid iyo rag noocaasa weli baaqi ah kuwa hadda talinayaana waa noociio kale wax kale maaha gurguurta iyo ina deni iyo waxaas waxa weye waa dhiig daadiyaal ina deni ayaan dhow waa kii toban wiil oo masaakiina oo aan shabaab shaqo ku lahayn inta iska birbireeyey yaa isla asbuuci waxaa looga yeeray safaaradda maraykanka oo meesha la yidhaahdo nairobi ayadoo biljaraf mataqaana macnaha malaha lagu guddoonsiiyey inuu taladii naseexadii maraykanka uu qaatay dadka waa la iska laayaaye ninkii dembiga lahaa keliya lama raadiye say dadku u baqaan dadka ha la iska laayo tale ay maraykanku bixiyeen bay ahayd baa layidhi marka waxa uu samaynaya deni kama agab sokeeyo mataqaanaa ninka la yidhaahdo morgan kama agab sokeeyo waa isagii oo kale inuu la mid yahana waxaad ku garanaysaa inuu la taliye ka dhigtay oo mas-uuliyadda intaa la eg inuu ka tala bixiyey siyaasi ruug cadaayo oo wax ku oola in loo ictibaariyo waa inuu isba la mid yahay uusan wax uusan usan waxba ka doonin ka bedelnin waaya sheikhana dhacdooyinka caynkan ah way soo noqnoqdaan oo waxaad arkaysaa dhowr iyo toban sano ka hor nin dhiigyacab ahaa oo dadka soomaaliyeed aada u laayay dhowr iyo toban sano kadibna jiilkii ayagoo aan isbedelin haddana dadkii la hilmaamsiiyey oo xil loogu soo dhiibay sumcad loogu yeelaya bulshada soomaaliyeed marka arrin caynkaasa dadka soomaaliyeed qaabkee bay uga digtoonaan karaan waxay uga digtoonaan karaan iyagoo shartiga khayrka kala garta qofka sharwadaha oo sharkataliska iyo qof khayrkataliska iyagoo kala fahma maba kala fahamsana hadda waxayba rabaan kaasaa barnin raga loo yaqaana waxa weeye waa xilligii uu nabigu ka digo caleyhi salaatu salaam dadka rubaydada oo rubaydada aan maaragtay waxba fahmayn oon dadnimada lahayn oo dulliga ah inay madax noqdaan xilligeedii baa la joogaa marka rubaydada wakhtigeedii weeye mana aha qariib haatan mataqaanaa in dad noocaasi dadkii baa noocaasa oo aan shar iyo khayrba u kala soconayn waxba kala fahmaynin marka nin walba wuxuu leeyahay soo un reerkayga maaha ninkaasi ha xumaadama ha fiicnaade waa garab taagan yahay marka mugdiga mugdigaasaa lagu jiraa waayahay sheikhana gabagabada wareysigeena ayaan soo gaarnay maxaa fariin oo maskaxdaada ka guuxaya oo kusoo gunaanadaysa waxaan kusoo gunaanadayaa ninkaa iyo dadka noociisa waa dadka ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala afara'ayta in matacnaahum siniin huma jaaahum maa kaanuu yuucaduun maa agna canhum maa kaanuu yumatacuun bal ka waran nebi allow waxaa la yidhi haddaanu dadka fujuurka iyo balaayo raadiska aanu cumri siino siniin tiro badan afarayta in matacnaahum siniin uma jaaahum kadibna u yimaada maa kaanuu yuucaduuna wixii loo yaboohaya oo dhimashada iyo geerida xaq ahayd maa aqnaa canhum maxay ka deeqday wixii loogu raaxeeyey oo ay ku tamatucayeen dadka ninkaas wuxuu ka mid ahaa dadkii isiri noloshaan qiimay leedahay ka faa'iidayso oo ka faraqabso oo hadday mansib tahay iyo hadday manfac tahayba meelsha weyn ka gaaray buu ahaa caawi waxa weeye ayuu hayaa wixii uu maaragtay shaqaystay waxaan ugu markhaanti kacaynaa inuu yahay ummadda kuweeda ugu shar ka badnaa ilaahayna uu hortiisa ka heli doono wixii u mutaystay marka waxaan leenahay war dadka adduunyo wax moodahayow inay sii jirayso oo raaxa iyo nacfi ay leedahayow waxaa idin sugahaya yoom dherarkiisu konton kun oo sano uu yahay konton kun oo sano oo qoraxdu kilomitir iyo bara imaanaysa maantana laba milyan iyo afar boqol oo mayl bay jirtaa baa laleeyahay kuleelkeedina waa laga harsan la'yahay kilomitir bar inay imaanayso konton sanana aad taagnaanaysaan xisaabta ku dara oo waad yani dadka dhaacaas la kulma waa dadka gaalada iyo gaalo racyada ah dimuqraadiyiinta shuyuuciyiinta shayaadiinta shirkiga waxaa nin kasta oo ilaahay gaalnimo la hortagaa konton kun oo sano ayuu taagnaanayaa waxaan leenahay dariiqa noocaasa ha la yska ilaaliyo oo dadka ku socdana ha loo digo oo yaan loo moodin inay adduun nacfi haystaan oo mansab iyo maal iyo wax khayra ay ku sugan yihiin yaan loo arkayn dad halaagsamaya inay yihiin ha loo arko hana laga digtoonaada waddada noocaasa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ah sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo aynu wax ka weydiinay taariikhda madow ee dagaal ooge morgan oo dhowaan ku geeriyooday magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan oo ay ka mid tahay waayo arag in ka badan labaatan sano qurbajoog ah oo dalka dib ugu soo laabtay oo ka sheekeynaya aafooyinkii uu la soo kulmay balse aynu ka horumarino xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa miraha loo yaqaano karkadey karkadey waa miro loo yaqaano afka qalaad hibaskas sid oo sidoo kale loo yaqaano karkadey ama roselati ee waa cabitaan dhir dabiici ah oo laga sameeyo ubax wuxuu leeyahay astaan qalalan ama geed oo mirooyin qalalan ama caleen qalalan loo yaqaano hibaskas ee waxaana lagu darsadaa shaaha iyo cabitaanada wuxuu leeyahay midab cas oo qoto dheer iyo dhadhan qaraar oo u eg sida mirayaasha qaraarka badan waxaa si weyn looga cabaa waddamada masar suudaan iraaq tailan iyo meelo kale oo afrikada iyo bariga dhexe ka mid ah faytamiinada ku jira ee karkadey ama hibaskos sid mirahan loo yaqaano waxaa ka mid ah vitamin c vitamin a vitamin b one thiamin vitamin b two vitamin b three xagga macadinta ku jirta waxaa ka mid ah midda birta ama ironta magnesium potassium phosphorus zinc sodium iyo manganes faa'iidooyinka caafimaad ee karkadeyga ama hibaskas kow wuxuu hodan ku yahay maadooyinka jirka difaaca wuxuu ka caawiyaa jirka la dagaalanka cadaadiska oxideka iyo ilaalinta unugyada jirka bani'aadamka labo waxa uu hoos u dhigaa wareega dhiigga ama dhiigkarka waxa loo yaqaano runtii daraasaad la sameeyey ama waraysyo dheeraad oo la sameeyey dadka isticmaalay mirahan karkadeyga loo yaqaano ee waxay sheegeen in cadaadiska dhiigga uu si aad ah u dejiyey sababtoo ah maadooyinka ku jira awgood waxaa ku jira maadooyinka potassium iyo maadooyinka kale oo aadka u dejiya dhiigga kuwaasoo bixiya dhannaan badan oo markaasi qofka u keeni kara inuu dhiigga si lama filaana hoos ugu dhaco sidaas daraaddeed dadka dawooyinka dhiigkarka isticmaalo islamarkaasna isticmaalo mirahan karkadeyga waxay u keeni kartaa in dhiiggoodu si lama filaana ku dhaco sidaas daraaddeed marka waa in la kala qaadaa isticmaalkiisa saddex wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha wuxuu hoos u dhigaa cadaadiska wareega dhiigga islamarkaasna wuxuu hagaajiyaa kolestaroolka taas oo yaraynaysa halista cudurada ku dhaca wadnaha ama qulqulka dhiigga afar wuxuu kor u qaadaa mirahan karkadeyga caafimaadka beerka daraasado qaar oo la sameeyey ayaa waxay muujiyeen mirahan loo yaqaano hibaskas ama karkadeyga uu taageero shaqada beerka oo ka caawiya nadiifinta jirka bani'aadamka shan waxa uu daawo u yahay xanuunnada ku dhaca neefmareenka khaasatan tiibida iyo neefta cudurka loo yaqaano tiibishada daawo u yahay si gaar ah lix wuxuu gacan ka geystaa mirahan karkadeyga maaraynta miisaanka islamarkaasna baabi'inaya baruurta iyo dufanta jirka ku aruuraysa toddoba wuxuu leeyahay mirahan loo yaqaano karkadeyga ka hortag barar wuxuu la dagaalamaa bararka joogtada ah jidhka soo wajaha kaas oo lala xiriiriyo xaalado caafimaad oo kala duwan inuu ku samaynayo jidhka bani'aadamka sideed wuxuu yeelan karaa mirahan karkadayga ee saamayn oo ka hortaga bakteriyada uu leeyahay ka hortag caafimaad oo jidhka u noqon karo inuu ka hortaga waxyaalaha soo weerara sagaal wuxuu taageeraa dheeshiidka wuxuu u shaqeeyaa sida diuretika dabiiciga ah ama kaadabadiyaha sida jidhka inuu ka saaro qashinsaar badan ama biyo badan uu ka saaro taas oo ka caawisa nadiifinta jidhka iyo hagaajinta dheefshiidka toban waxa uu dheelitiraa sonkorta dhiigga sababtoo ah waxaa ku jira maadooyin aad u dhanaan kuwaasoo sonkorta dhiigga baabi'iya runtii markaad la sheekaysato dadka isticmaala sonkorta qaba ama dhiigkarka qaba waxay kuu sheegaan inuu aad iyo aad u dhanaan yahay ama aad u kulul yahay islamarkaasna dadka caadiga ah aan cabi karin oo markaasi jecel macaanka iyo waxyaalaha la midka hase ahaatee waxaa isticmaali kara qof xanuunsan oo u baahan keliya isticmaalkiisa haddaan lagu darin sokor aad bay u adag tahay dadka caadiga ah inay isticmaalaan qaabka loo isticmaalayo mirahan karka dayga qadar qiyaas ah ayaa shaaha lagu darsan karaa marka laga hadlayo cabista shaaha sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cabitaan ahaan iyadoo aan loo badsanaynin gaar ahaan dadka dhiikarka iyo sonkorta qaba sababtoo ah waxaa dhici karaa in uu si lama filaan ay u dhacaan labadaba qadarka laga isticmaali karo qiyaas ahaan shaaha ayaa lagu darsan karaa koob ilaa iyo laba koob maalintii sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cabitaan ahaan iyadoo aan aad loo badsanaynin gaar ahaan dadka dhiikarka iyo sonkorta qaba sababtoa wuxuu si lama filaana u ridaa sonkorta dhiigga ama cadaadiska dhiigga isticmaalkiisana waa inta aan sheegnay qadarkaas ayaa laga qaadan karaa ee wax dhibaato ahna uma lahan uurey iyo nuujin aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga alfurqaan nin in ka badan labaatan sano qurba joog ah ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhibaatada taala halkaas kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay cabdulaahi moxamed waa nin oday qurba joog ahaa oo ku noolaa dalka dibaddiisa in ka badan labaatan sano islamarkaana noloshiisa inta badan ku qaatay waddanka jarmalka wuxuu soomaaliya ka baxay sagaashameeyadii isagoo sii maray waddamo badan oo afrika ah islamarkaana uu dabeen tegay qaaradda yurub dalal dhowr ah oo yurub ka tirsan ayuu soo maray balse jarmalka ayuu ku dhowaad labaatan sano joogay wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka badan ee qurbaha yaalla iyo sida dadka soomaaliyeed loogu silciyo halkaas ninkan haatan waa shan iyo konton sano jir waaye arag ah ugu dambayntii labada kun sideed iyo tobankii ayuu dalka dib ugu soo laabtay wuxuu soomaalida gaar ahaan dhallinyarada uga digay tahriibka marka jarmalka waa waddankii lasoo wadageli jiray lana joogi jirin qof walba ka tegi jiray xataa anu denmark waan tagon iska dhiibay marka markati ayadaan ku sigay sagaashan toddobadii marka adoo calaa kulli xaal jarmalku intii badnayd soomaalidii iman jirto la jarmal bay soo geli jiren waxaa lagu cararay meesha dadka denmark loo soo dhoofinaya qaraabadii hooyadii walaasha loo soo dhoofinayo annaga jarmalka luuqadaan baryi jirnaa sio ii diiday kase meel kaniisada oo kale yidhahdeen u doono isbuucii laba jeer waan diiday oo waxaan ku idhi ma shaqaynastaa ma aadaye shaqa ishii oo shaqa waxaa la ii diray laba boqol uu siinayo adu shaashaah oo dadka duqoobay aad dhaqaysid oo dharka ka bedelayso cuntada afka gelinaysa tii baan ka doortay anugu luuqadoodii anu sidii badnaydba jarmal sharciba ma lahayn maaratay xabsi oo kale aan ku jiray marna waxay dhihi jireen hadday rabaan terrorist hadday rabaan oo wax ku dhihi maxaan ku dhahdaye yacnii waa waa qodob ay u adeegsadaan dadka markay silcinayaan maaratay ay ugu adeegsanoo ama ay rabaan inay cadaadiyaan maxaan ku dhahdaay makanaa tahay makanaa tahay laakiin ayagaa kaa warhayo ayaga albaabada ku xidho waxaad halay cuntay ogyihiinoo waxaad bishii lasoo dheef ogyihiinoo ayaga wad xabisan tahay haddana mar walba cajalad bay kugu daari waa dad dhib badan gobolka ugu dhib badan baan joogo waxaa degan qabiilka la dhaho ishfaaba waa qabiilka ugu weji macbuusan jarmalka kale xitaa way yaqaanaan weji macbuusa oo bakiil ah gobolkaasan deganaa marka say doonta ha noqota haddana ilaahay baa igu dhowray intii badnaydna saa sheega sharci malahayn hadda ilaa xataa markii u dambeysay sharci hadda malahayn hadii laakiin aan sharci intaas u dhahaysan lahaa soomaaliya aan iman lahaa imaanshaha soomaaliya waa caafimaad qaraabada orata waa caafimaad laakiin waxoo dhan hadii lagaa wada qaato oo lagaa xidhxidho oo albaab lagu soo xidho haddana aroortii telefishka ay kusoo fadhiistaan ku dhahan dimenshilishkayd digaqashtikay di farayhayd ay maaratay waa kelmado waaweyn bini aadminimada waa saddex kelmadood mar walba israaciyaan markay adduunyada ku kharibaan biniaadminimada iyo xorriyadda iyo cadaaladda afkay ku hayaan afar labaatan ka saac anoo maskiinoo soomaali oo soo qaxo madaxa ka xanuunsana meeshan toddobiya toban sano ay warqadii siinayaan la dhaho abshibung oo abshibung waxaa la dhahaa dibucelinta oo mar walba lagu saabadaynayo die abschiebung wurde bis september verschoben yani dibcelinta waxaa dib loo dhigay ilaa september haddana september ay kugu dhufanayaan die abschiebung wurde bis juni verschoben toddobiya toban sana saa ugu wadeen verschoben verschoben kumana celin hayaan kumana deyn hayaan afar labaatanka saac cadaaladda afkay ku hayaan laakiin markaad caadiba ufahantidba adduunyada wax siyaasada qase ee wareeriya oo reer galbeedka hubka waxaa sameeya qaybiya dhinaca kale waa iyagoon baa isku keen qaybinaya mid kale siyaasi wax iska kadhiga kii hay-adii kale wax qaybinaysay mid xaggan hubka ka qaybin mid xaggan mid walba waxbuu qaybeen waxay rabaan dadkaa soo qaxayay rabaan dhulkooda imanaya siiba dadka muslimka ah maarata caruurta la rabaa oo waxaa jira waxa loo geheeran feeshe caruurta hadduu waaga beri iyo gobolka dhic iyaga uu arkayo maskaxdoodus waxay qaban inta badan dhaqankiisii buu qaadanaya inta yar waryaa seexe aad leedahay waxba ma sheegayso maaragtay marka geheeran feeshahaasay rabaanoo qofka weyn dan lagama leh oo beriis waa lasi intuu caruurta korinaya lakin waxaa rabaa caruurta yaryar ee ku indha dilaacsanaysa ee maqlaysa ee arkaysa iyaga dhaqankooda taasaa waxaa ladhaha geheeran feeshe marka markii ummada la raba in la bedelay la qayirana qaar baa la qaadi waa lagu qaxin markaad soo qaxid ee caruurtii lagu koriy iyagoo koobi oo soomaaliya lagu soo diri dib lagu soo diri saasaa markaa waddankaaga looga looga shaqaysanaa si ra laga yeelaa hadda boqol baa joogta halkan soomaaliya joogta anu reer norway baan ahay anu reer germany baan ahay anu reer hebel baan ahay soomaalidii sheegan jirtay anu daarood baan ahay anu dir baan ahay anu hebel baan ahay reerlandi baa loo kala bixiyey maaragtay intaas waa lagu madadaalinaya ma soomaalida maxaa la kala dhahaa somaliland puntland jubbaland ada qabiilada waxay ka baxeen magacdoodii kulligood reerland bay ku abtirsadaan switzerland iyo finland iyo qabiilada waxay ku abtirsadaan iyo england iyo walwada abtirsadaan maaragtay marka shaxda gaasho gaalidu ay degaan waa shax ciyaara soomaaliduna intooda badan waa ka jaahil anoo alxamdulilah gaal hadda soo igu salaamay adag tahay danna kama lihi dhulkiisana uma baahni intii ilaahay ugu xafidan ilahay alxamdulilah asagaa mahad leh ilahay baa soo dhaafiyey qofka igula yaabanna asagaa wax lala yaaba ah sababta anu jarmalka iyo nolosha yurub aan garanayaa suu filinjiyoorkooda ogaan garanayaa albaabadooda say ogyihiin baan garanayaa aroortii wax kusoo dhacaya waxay aadayaan meelahay kale aadan baan garanayaa tareenaday raacayaan say ogyihiin baan garanayaa noloshaas qallafsan oo dhan baan garanaya oo nolol qallafsan waxaa la dhahaa nolol dhaqankaagii iyo diintaadii iyo wixii jeclada ku dhadhamaya o dhan ay kaa maqan yihiin noloshuna maa oo keliyata wax muuqda iyo dharkee waa dareen maaragtay marka dareenka iyagaa kaa haysta iyagaa tiyaatara leh iyagaa telefishka qabdaynaya iyagaa maantao dhan markaa soo shaqaysid diinta islaamka lacay hadii la rabo afrika oo dhinaceeda xunba afrika lagaa tuso oo wadadooda daqshi saaran yahay ma rabaan in maxaan ku idhahdaa wanaag lagaa ogaado xitaa telefishkooda maaratay waxay kasoo deen mar walba dad afrikan oo silicsan magaalada muqdisho meesha ka qurux badan intay kasoo tusaan muqdisho horumarta kudhihi maayaan ama afrikaa hore u socota dadka waxay ku kala ilaaliyaan afrikada maaratay iyo waxay kala ilaaliyaan shacabkooda kala ilaaliyaan mar walba inuu shacabkooda aragto u kaa haysto oo maarata u kaa cararo marka an caruurta laigu cabsiin jiray markii aan tegay sagaashan afartii caruur markii naag aragto waxay leeyahay taakomta ay neega oo lagalama cabsin jirin taakomta halkaa waxa ka socda nin neegar ba ka socda kase caruurta iga carari jirta ana waxba dhihin oo cayrsan marka wadan caruurta laguga cabsiinayo ana kor baaba dhigu hadda xitaa hoos ba u dhigaan baa laga yaabaa laakiin jarmal iyo cadaan meel kastaba ha jooge dadku ajinabina ma jecla nin walbana ilaahay meel buu u abuuray inuu meeshiisa iimaansado oo wax kasoo saaro hadda kahor soomaaliya buuqeedaa badnaa oo rabashkeedaa badnaa hadda laakiin alxamdulilah waa soo roonana soo fiiclaanaysaa haddaad haybad leedahay karti leedahay dad tahay kusoo laaba dalkaaga wax dhiba uma arka aduu siisaa lagaba tegi jarmal laga taga maya jarmal meel ba laga tegi yani intaan ka carcararo maahane qaraxii maraykanka marka qaraxii markuu dhacay anu gabar baan jir talyaani kasoo guurso talyaani baan aaday markaan kasoo laabtayna austria oo luuqadda jarmalka lagaga hadlo yar igula taliyey iska joog meeshaan mishaar fiican sidii baan meeshii laba sana bal ku joogay austriana sharci kama helin xagga kalena sharciga inaan qaato waa ka habsaamay markaan soo laabtayna waxaa laigu yiri waad habsaantay oo laba jeer ba warqad lagu soo diray maada soo doonan saa darteed waxaa lagu waxaa lagu diiwaan gashay inaad soomaaliya ku laabatay mar labaad qaxootinimo kow ka bilow waan diido waan sii baxay haddana waxaan iska dhiibay sweden sweden baa farahaygi lasoo helay sanadka bacdi waan kasii tegay norway baan iska dhiibay norway baa iyadan iyadoo farahaygi la helo aan boorso wato on sii socdon finland usii socdo ayaa lasoo qabtay aduu labadii kun iyo shantii beed waxaa laigu soo celiyey meeshii dhihi jiray jarmalka labadii kun iyo shantii ilaa sideed tobankii meel lakama aado maarag go-aan waxaan ku gaaray inaan ka tago mar walba celiyaan dhihi jiray sababa soomaaliya usoo laabtay way farabadan yihin mar horeyna bilaabmeen wax markii leeyta markaan dhaqaajinayo soo dhaqaajinayo si go-aan adag baan ku gaadhay laakiin fikirka iska laabo dhulkaaga ku laabo waa wax tartiib tartiib igu soo bilaabmay oo kasoo bilaabmay culimadii soomaalida ee sheekh maxamed rashaad iyo allah u naxariistee iyo culimadii wacdin jirtay qofna qalbiga hadalkiisa ugu galaa qofna ma galo anu weligey waxaas markii culimada aan dhageystay waxay sheegeen indhahayga ku arkay gaalnimada dadka inta badan way maqlaan laakiin haddaad aragtid ood la noolaatid gaalnimada la sheegay runtaad arki oo qof iimaan la-a tahay waxa loo adkeysan kara mar walba wax sidaa marmaris ah laakiin hadda si cadaanku wax u silaan ama been u sheegaan ama u xadaan cid ku gaari karta ma leh waa iyagaa ugu tuugsan adduunka iyagaa ugu been badan beenta in lagu qabta iska ilaaliyaan oo aan lagu fahmin marka waxa weeyaan aniga kuu sheegayo subax telefishka bini aadamnimadii iyo wixii oo dhan bay ka hadli casarkii duurka iyagoo ku xadgudbayo wadama ku xadgudbayo caayaad arki si qalada ayagoo been ka sheegaad arki ayagoo diinta aflagaadeen dad kalaad arki waxbaa si isku dabamarinaya yanihii yanihii yanihii wejiga hal weji hal weji male waa dad wejiya badan hadda matalan markay diinta islaamka aada ugu kacsanaayeen waxay soo wax ku dhihi matalanba ilmo lama gudi karo sababtoo ah waa jirdil guditaanku waa jirdil gobol baa dhih dowladda baarlamanka sare lagama dhahayo gobolada sida jubbaland iyo puntland ee u kala gogaeen yaa sukaa dhiidhiibaya matalan jubbaland oo kale waxay dhihi lama gudi karo qofna maarta horteeda waa jirdil somaliland oo kale waxay leedahay qofkii raba inuu basaboor qaato jarmala waa inuu saxiixa inay raggu isguursan karaan dumarka isguursan karaan saasa lagu qaata jarmalka anu gobolka deganaa waa inaad horta marka u horeysa diinta aad ka bixido sharciyada gaaladae ah qoomuluudka waa inaad saxiixdid markaad qoomuluud oo galaatida saxiixdid markaasaad jarmal noqonaysaa maxaa haddaba ka duwan tahay inaad isagoo kale ka gedisan tahay markaas siyaaba badan bay dadka oo sir ay karkaarka ugu yadaariyaan diinta ka muhiimsan jarmalka iyo wixiisa asaga qofku uu xanuunsan ayaga ma isku ogola hadduu iyagu dhib haysto biniaadamnimada ka hadli iyo ducfiganimada bc ka hadli hadduu qof kale dembi galo ma ogola waa hebel iyo wadan hebel bay ku dhiyo way isxanaajin mar walba difaac bay kusoo jiraan oo shanqali hadaad shanqallo ay ka heli waayaan oo inaad nin shisheeyaa tahay markiiba shaatigii indhihii baa lagu soo shidan waxaas wadan waxaa nolol lama dho maaratay waxa ugu fiican ee lagu noolaan karo jarmal iyo kale haddaad tegtid shaqa haddaad ka heshina shaqadaada aad kasoo laabo yacni midiga bidaxa u leexan waa nolol saa iyagoo ay u nool yihiin hooyadii abuy waraskama hayaan haddaad adigu hadda aadaada go-aansatay inaad tahriibtid anugaan kaala talin lahaa tahriim baa ku dhihi lahaa maaragtay yurubtiina waa la isku batay la isku batay marka waxaan ka wada hadda an markaan kasoo tegay wixii xusuusta aan ku hayay dadka inay iska soo bateen oo qaxootinimada iska soo bateen oo la isnacay dadka ajinabiga isnaceen oo dadka ajinabigaa si u baraarugay waddanka baa laga afgambinaya horta kow cadaawad baa bilaabata oo ka bilaabata xaggii dadka dhulkooda loo yaacay taa horta ku talagal in adoo iska socdaaben webiga lagugu ridi kara maarata oo maaratay aada saad moodaysahayn ama shirkad ha noqoto ama xafiis ha noqoto wixii jarmal meelaha joogo o dhan sidoo badan way kareen dadkii iska soo dabagelaya sababta waa dhul wadan hal ummad haddii laisaga yimaado yurub ka waran oo ruushkiibaa jooga oo carabihiibaa jooga oo asiyaanki ilaa bakistan ilaa india o dhan baa joogta xaggee geen waxaas wadada kala geen yacni haddii qaaradda afarta wadan ee yurub la isugu yimaado aakhirka way kharaaraan kharaarkii horta iyadoo bilaabmay oo shacab shacabkii uu kacsan yahay waan ogaa oo hadda meel lagu la kacsan yahay oo dadkii horeba lagu kacsan yahay kusii carar waa qalab mandhiilaa tahriibkuna waa qaab kale oo dembi ah diiniyan kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi maxamed oo nin oday ah oo shan iyo konton sano jir ah oo in ka badan labaatan sano qurbaha ku noola oo ka sheekeeyey dhibaatooyinka yaalla qurbaha iyo sida dadka soomaaliyeed loogu silciyo degnin ayuuna dhallinyarada hadda badaha ku baaba'aya u diray
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawraysiida ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaaneh dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu xiray agaasimihii raadiyaha wallaweyn ee degmadaas habeennimadii xalay waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimihii idaacadda wallaweyn ee ku taalla degmadaas kadib markii ay soo weerareen ciidamo ka amar qaata guddoomiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ugu magacaaban degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose tifaftiraha raadiyaha wallaweyn cabdishakuur axmed xasan ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu ka waramay xarigga ninkan iyo sababta keentay wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka degmadaasi uu caburin ku hayo bulshada
xarigga wuxuu u dhacay niyaho xalay abbaaro markii cishihii la tukaday goobtiisa shaqada agaasimaha loogu yimid askara timid ilaa hadda meel jaani ciribo dhigeen ama ay geeyeen kama warhayno sida askar askara wadato oo inay ka socoto maamulka degmada ay isku sheegaya sababta loo xiray waxaa waalaynayna annaka in ay tahay arrimo maalmahanba degmada ka socday oo sacaburin zaa'id ay socotay dadkii oo in la wareystana ayagana ka cabsanayo oo caburintaas darteed in iyagana la xero saas darteedaa kaliftay marka in beejka lasoo dhigo warba- ee, warkaas warkaasaan loo aanayna xerigiisa wallahi annaga waa naloo diiday in aan raacno ama oo- oo aan daba kacno cabdibilooyinka guud waxay yimaadeenba goobtiis shaqada meeshaan laga watayba askarta ee ka wadatay hadda meesha soo joognaa ma dhihi karno laakiin maamulka ayaa loo aanayna inay yihiin dhanka ay u xeran yihiin maya kama warhayno weli degmadii waxay tahay degmo eh, caburis ayaantaanba ku jirtay oo qof hadda runta ka hadli karta aysan jirin maya hanjabaad oo toos ah oo qof oo soo wacda ma jirto hadalkaas laba saac markuu yaalay warbixintaas uu soo dhigay laba saac gudaheeda ayaa ku xirmay oo alla soo raadsadaba ciidanka ay u yimaadeen ciidanka laakiin waxaan hubnaa inay yihiin ciidanka degmada ka shaqaynaya oo saldhiga booliska ciidankiisa marka dadkaas le ciidankaas le inoo yimid annaga degmada ciidankaas aan aqoonsan karnaa laakiin meel hebel a lagu xira ma dhihi karnaa kaasi wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan idaacadda wellaweyn oo ka waramayey xarig loo geystay maamulka ugu sarreeya ee idaacaddaasi iyo caburin lagu hayo bulshada degmada wellaweyn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم